aan ku bilownay wasiirka batroolka dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa sabtidii shalay shaaciyey in uu shirkadda costline exploration l t d uu la saxiixday heshiis shidaal loogaga soo saarayo soomaaliya heshiiskani oo dhigayo in lasoo saaro ilaa toddoba xirmood oo shidaal ah ayuu wasiirku sheegay in uu ku garabsiiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee muddo yar kadib ayaa xalay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya lagu sheegay in wasiirka batroolka uusan heshiiskani kala tashan madaxweyne farmaajo islamarkaana uusan heshiiska dhaqangal ahayn ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa isna heshiiskani ku tilmaamay mid sharci darro ah isaga oo caddeeyey inuu qaadi doono tallaabooyin sharci ah oo arrintani loogaga jawaabayo haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay wariyaha v o eda sahra cabdi axmed hadalka wasiirka batroolka oo lagu shaaciyey markiisii hore bartiisa twitter-ka wasiirka ayaa wuxuu u dhigay in heshiiskan uu la galay shirkado shidaalo ajaanib ah islamarkaasina uu la saxiixday toddoba xirmood oo ay ku jiraan shidaalka soomaaliya wasiirka batroolka injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa hadalkiisan waxaa qaybta ugu dambeysa uu ku sheegay heshiiskaasi inuu la ogaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuna uga mahadcelinaya garabka uu ku siiyey heshiiskan maanta aan shaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday laba kun iyo saddex iyo tobankii shirkadan waa shirkad soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey anigana dhamaystirkeediaan ku jirnay heshiiskana waxaa la seexay shan iyo tobankii bishan wax la qarinaya ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen laakiin wax kasta waxay ahaayeen waqtigoodii iyo inaan ilaaminay noqotay maanta inay noqotay waa mahadsantah hadalka wasiirka waxaa markiiba ka jawaabay xafiiska madaxweynaha oo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka wasiirka sharci darrana ka dhigay heshiiskan uu la galay xilligan kala guurka ah shirkadahaasi cabdirashiid xaashi afhayeenka madaxtooyada ayaa ii sheegay in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay islamarkaasina aysan waxba ka jirin sheegashada wasiirka batroolka ee ah in madaxweynaha uu wax kala ogaa heshiiska dee inta aan la gelin horta heshiiskan waxaa muhiim ah in laisla fahmo waxa ku gadaaman heshiiskan oo ama heshiis ka dhigi kara ama burin kara taasa aad iyo aad muhiim u ah laakiin haddii aad su-aasha ay weydiisay a ka ambaqaado wasiirku dee twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda ka soo gaadhay wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee tan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydi ma jirto isagu hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ila ogaa taas waxba kama jiraan madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay waad aragteen safaaraddeena soomaaliya ingiriiska iyadana wax la ogeysiiyey ma jirto wasiirku dalka markuu soo galay xidhiirhkiisii oo dhan waa xidhay xidhiir brotocolio rasmi oo safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba uu la soo sameeyey ma jirto heshiiskan uu hadda sheegay inuu galayna golihii wasiirada kuma soo celin lama arag ilaa iminka dee waxa uu ka macno yahay si lamida xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa markiiba waxa uu soo saaray hadal ay xukuumadda isaga fogeynayso inay wax ka ogyihiin heshiiska waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo ciddii ku dhaqaaqday wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa isna ii sheegay in si adag ay xukuumadda uga falcelisay heshiiskaasi wasiirka uu sheegay inuu la galay shirkadahaasi shidaalka sida walaalay aad ku aragteen warka lagu faafiyey baraha rasmiga ah ee ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka arrintaas waxba kalama socdo wuxuuna maaragtay u arkaa in heshiiskaasi uu yahay mid sharci darro ah oo aan loo soo marin dariiqa sharciga ah sidaad ogtahay ra-isul wasaaruhu kol hore ayuu soo saaray wareegto hay-adaha dowladda o dhan ku socota oo ku saabsan in inta lagu guda jiro muddooyinka doorashooyinka aan la geli karin wax heshiisi ah sidaas daraaddeed heshiiskaasi wax maaragtay sharciyada oo ra-isul wasaaraha agtiisa uu ka haysto ma jirto mana aha heshiis sharci ah hadalheynta ku gadaaman heshiiskan iyo shirkadaha shidaalka ah ee ajaanibka ah ayaa waxay ahayd wax horey u soo jiray waxaana jirtay in shirar horey uga dhacay meelo ka baxsan soomaaliya looga hadlay arrintan ta aan la xaqiijino heshiiskan saxiixiisa maantay tana aqoon-yahano iyo waxgaradka soomaalida bulshada qaarkeed ayaa si weyn uga hor yimid rofesor yaxya sheekh caamir waxa uu ka mid yahay dadka diidanaa waxa aan weydiiyey sharci ahaanshiyaha heshiiskan uu saxiixay wasiirka batroolka dhinacyada dowladduna ay ka hor yimaadeen waxaa jira s p a batrol sharing agreement iyo somaly batrol authority nin somaly batrol authority qofka ka socda ayuu ii saxiix leeyahay asugu asugu kadib waa iidaa sababtoo wuxuu ka baqaa asigaa saxiixay haddii la yidhaha in hadhow lagu eedeeyo adigu dowlad xalgaarsiinaad ahayd dowladduna awood saxiix ma leh laakiin maamulka hoose ninka xisaabsan inuu noo saxiixo oo ah somaly petrol authority ma aha waa s b a yaan la isku khaldin b s a ninkaasaa laga yaabaa sidaan aaminsanaha inuu u saxiixay wasiirka oo wasiirku kadib uu verification siinaayo marka inuu meeshaas gabaad ka samaynayo si hadhow shirkadahan ay u yidhaahiin shirkadahan haddana ma aha shirkada shidaal soo saara waa shirkadaha adinka maraykanka la joogaan ceelal waxay leeyihiin kuwaan shidaalka laga qaato oo batrol stations kale iyagu wax sooma saaraan waa dalaal beriyay rabaan cid kale inay kasii iibiyaan taas waxay keeni kartaa in shirkadihiis rabay inay soo saaraan inay beexir kaaga sameeyaan oo yidhaahaen shidaalka anaa lai saxiixay labaatan sana ba iska iibinaya haddii kale intaas iga sii lacagta hadda kulleyba lacagaa la ashsiiska lagu qaatay meelay ku dhacaysa iyo meelay ku shumaysa lamahaayo waa nuuc burcadnimo caadiya aragtidayda si kastaba ha ahaatee heshiiskan uu wasiirku uu sheegay inuu soo bilowday sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii xilligii xukuumaddii xasan sheekh maxamuud maantana isaga uu saxiixa ayaa dhaqangelkiisa ay adag tahay wakhtigan maadaama xilligan dowladda wakhtiga uu kasii dhammaaday sidoo kaleetana sharci ahaanshiyaha iyo dhaqangalka sharcigan ayaa dhinaca kaleeto adkaan doona maadaama dhinacyada dowladda ee wakhtigan shaqaynaya ay labaduba ka hor yimaadeen waa xukuumadda iyo xafiiska madaxweynahaba
aad ayay u mahadsan tahay zahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay